وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين
ma jiro noole ku sugan dhulka oo aysan alle irsaaqadiisu saarnayn wuxuuna ogyahay rugtiisa hoyaadka u ah iyo halka uu ku keedsan yahay mufasiriinta qaarkood waxay ku fasireen mustaqiraha adduunka mustawdicna aakhirada qaarkoodna waxay yidhaahdeen mustaqiraha waxaa loola jeedaa dhabarka ninka mustawdicna raximka haweenta ilmagaleenka waxaa kaloo lagu fasiray inta uusan dhalan ka hor iyo kadib dhimashadiisa